aan ku bilowna ee madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa sheegay in al-shabaab laga saaray deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sidoo kalena ay dhowaan isu furi doonaan furimaha dagaalka ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan madaxweyne guudlaawe oo ku sugan deegaanka raagaceelle ayaa falastiin axmed iimaan ugu horreyn ay weydiisay madaxweynaha inuu ka warbixiyo xaaladda dagaalka
falastiin aad aad umahadsan tahay howlgalku meel wanaagsan ayuu marayaa bilooyinkii lasoo dhaaf lasoo dhaafayba howlgal ballaaran ayaa ka socday dalka soomaaliya guud ahaan gaar ahaana hirshabeelle gobolka hiiraan wuxuu kasoo bilowday degmada beledweyne iyo degmada matabaan iyo degmada maxaas iyo degmada abuulo burte ilaa moqokore waa leesu furay intaas nimankii nabaddiidka ahay oo ummadda dhibaateynaya muddada dheer culeyskooda waa laga dulqaaday jab iyo dhibaato badanna waa lagu gaarsiiyey hub badanna waa looga furtay dad badanna waa ku waayey marka laga soo tago dhinaca hiiraan mudane madaxweyne muddo ayay qaadatay in shabeellaha dhexe howlgalku uu ka bilowdo si gobolka hiiraanna culayska looga yareeyo maxaa intaas hortaagnaa maxaase hadda idin suurta galay
aad aad umahadsan tahay hadda gobolka shabeellada dhexena waa ka bilowday degmada balcad iyo degmada jowhar iyo degmada raagaceeloon kaala hadlaayo caawa intaas waa isku xiran yahay deegaamo badan ayaana laga qabsaday oy nabadiidku ay ku sugnaayeen sida xawaalday oo marin muhiim u ahaayo isaga gudbi jireen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaayo ayaa ku sugan saddexdii habeenee lasoo dhaafay laga soo bilaabo balcad xawaadley iyo deegaanka jameeco gaalleef qoor dheere iyo waraciise intaas oo isku xiran ciidamada dowladda caawa gacanta ku hayay hore u joogeen nabadiidka al-shabaab
aadan yabaal waxaa la leeyahay waa xarunta ugu weyn ee gobolka ee al-shabaabku ay leeyihiin cabir intee la egay idiin jirtaa maxaase idinkaaga qorshaysan waa lagu socdaa caawa ciidanka wuxuu ku iduuhayaa area biyocaddo biyocaddo uu ka tegayaa miirtaqo iyo meesha la yidhaha ceelbarafou tegaa ceeldheere aadan yabaal waayey labada howlgal midka hiiraan ka socda iyo midka hirsh ka socdo gobolka shabeellada dhexe guud ahaan ciidanka howlgelaayo ee deegaanka iyo ciidanka dowladda hirshabeelle waa isu tegi doonaa waa iska hortegi doonaa labada furmood waktiga ugu dhawa diil ay raalli ka noqdo sidoo kaleentood maanta howlgalkii la sameeyey cadowga jabweyna lagu gaarsiiyey goob toddoba qofaa uga dhimatay baawur cabdibilaana ciidanku ay nimankaas wateenna waa la gubay laba baawuroo baawurta raacada saaruftaana waa laga qabsaday saddex qofna noloshaa lagu qabtay oo nin weyn oo horjooga uu ku jiro oo hebeltoorey la yidhaahdo gacantaa lagu haayaa runtii ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka guule isdaba jooga ayay gaaru hayaan ilaahay ayaanu ku mahadsan marka howlgalka yaa hadda hormuud u ah ma gobolkii madaxweynihii gobolka adoo ahaa hormuud u ah ma ciidankii dowladda dhexaa sameynaya ma beelihii yaa wada muxuu yahay hogaanka dagaalka ee hadda socda yaa hogaaminaya
ciidanka dowladda qaybahooda kala duwanna qaybay ka yihiin dadka deegaankoo abaabulan oo u adkaysa waaye culeyska iyo caburinta ay ku haayaanna qaybay ka yihiin haddahee maamulkii stateka madaxdiisii oo kala duwanna qaybay ka tahay waa duulaan lagu midaysan yahay in dadka culeyska looga kor qaado runtii dowladda dhexna waa uga mahad celinaynaa dadaalka iyo ma aragtaya xoogga badan iyo go-aamanka wanaagsan ee laga qaatay nimankan in laysaga dul qaado madaxdii iyo mas-uuliyiintii kala duwneed ee hirshabeellena runtii uma kala hirin dadka deegaankana waa uga mahad celinaa hadday culamaa udiinka tahay iyo hadday haweenka tahay iyo hadday dhallinyarada tahay iyo dadka xoogga dhexaa is-abaabulay ee naf iyo maal uhuraayo siday culeyska ummaddan uga kor qaadi lahaayeen dhammaantoodna waxaan leeyahay waa mahadsantiin ilaahayna idinka abaalmariyo madaxweyne waxaa jirta in dhibaatooyin ay ka jiraan deegaanadii al-shabaabka ay gacanta ku hayeen oo ay ka mid tahay in dhalinyaro badan ay saameyn ku yeesheen in waxbarashadoo kale culeysi ay ka jiraan nolosha in culeysi ka jira abaaraa waayadan jiray marka laga soo tago dagaalka gobolka looga xoreynayo al-shabaab maxaa qorshe ah oo xasilinta iyo dhaqan celinta dhalinyarada iyo caawimaada deegaanadan idinkaaga qorshaysa mise hadda qorshihiinu waa dagaal un
qorshahaynu waa isdaba joogaa in nimankan cadowgaa laga kor qaado ummadda in deegaan kasta ee laga xureeyana loo sameeyo xasilintii hadday ceelashii biyaha tahay ay duugeen waad ogtahay ceelal badan ay duugeen dibaa loo dayac tiray dibaa loo howlgeliyey hadday tahay dadkii ay guryihii ka gubeen in gargaar deg dega la gaarsiiyo oo laba laga dhigo mid emergency ahoo lagu gurmanayo dadkay guryihii ka gubeen oo hantidoodii baabiiyeen ceelashana ka duugeen iyo mid dibudhisin oo dib u dhisid oo xasilintiya waa isdaba joogaan qorshuhu qorshaha koobaadna waa in cadowga laga dulqaado haddii la raalli ka noqdo ummadda dhibaatada ku hay dagaalka hiiraan wuxuu ka socdaa mudane madaxweyne in ku dhow ama ka badan shan bilood maxaa qaatay muddo intaasi leeg inaad dagaalkan qayb adiga ka noqo falastiinaanku saxo waa waa ka hadlay sidaad og tahayba buulo burtaan tegey howlgalkii ugu horreeyey maxaasaan tegey oon weliba qad lahaynaan muddo saddex habeen iyo afar maalmooda joogay oo dadkii liitay aan raashin ugu qaybinay waxaan tegey meesha la yidhaha matabaan waxaan tegay beledweyne howlgalka maalinna kama dhex bixin marka aan kaa soxo arrintaas mar walibana waa ka hadli jiray waxaa jooga cadale ciidamo la sheegay iyaguna inay kusii jeedaan gobolka deriska idinla ah ee galgaduud oo muqdisho ka yimid maxay yihiin iyagana qaybta ay dagaalkan ku leeyihiin aadaad u mahadsan tahay qaybta guud ahaan horta soomaaliya cadowgan in la iska kaashado waa ka go-an tahay dadkaanuna waa dad deegaanka dadka ku abtirsado statekaana u dhashay stateka kaleentood na u dhashay oo labadaba waa dad isleh waxaa ka go-an marka inay deegaankaana culeeska laga kor qaado deegaanka kaleentoode maaragtay galmudugna la tago xagga furunta kasoo socota ee furuntaa la iska horgeeyo dadkuna waa dhalash ahaanna waa dad wada dhashay deegaan ahaanana waa dad isleh labada stateba waxaa ka go-an in cadowgan la iska kaashado haddii la raalli ka noqdo waana la iska horgeynaya labada furumood culeeskooduna waa dhammaayey nimankan waxay ku dhex gamba jireen dadka shacabka dadka shacabkaana markay caburinta ka badiyeen oy dadkii ay dhibaateeyeen ku aruuriyaan ilmaha mulqaahee shanjirka iyo haweenka ay baawur iyo ku aruuriyeen ku gubeen bulshadii go-aan ay ka qaadatay qof kasta waxay go-aansatay inay la dagaasho ma sii muuqato sababay kusii joogi karaan dalka waana laga xurayna haddii ilay raalli ka noqdo guud ahaan soomaaliya gaar ahaanna hirshabeelle dagaal waxaa ku socdo aan loo kala herin qof yar iyo qof weyn aan loo kala hirin aa ka socdo waana laga qaadi doonaa culeyska haddii ilay raalli ka noqdo waana jabay nimanka